Muddooyinkii dambe waxaa sii badanayay dhalinyarada waxbaratay inkastoo ay weli jiraan dhalinyaro badan oo ka sii jeeda waxbarashada waxaana arrintaasi loogu baaqay inay waxbarashada ay u soo jeesadaan oo ay ku dadaalaan. Mowlid Mukhtaar Aadan oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahaniinta ah ee ku nool magaalada Jowhar ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu isagoo dhalinyarada ugu baaqay inay wax bartaan.
wallaahi horta dhalinyarada hadda maanta wax baranayso marka iskuullada la joogo waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo iska mahsan oo aan waxbarashada si fiican aan u keergaraynaynin marka hataa suuqa waxaa ku jirta ama dadka qaarkood iska dhaadhicinayaan haddaa wax baratid haddaadan baran isku mid waayo meesha shaqooyinka family ama in adar waa laisku geeyaa marka waxaan u baaqi lahaa ardayda ama dhalinyarada hadda soo baxaysa ee wax baranayso waxbarashadooda inay ka run sheegaan jaaniska maanta ay haystaan ay ka faa'iidaystaan waxayna ogaadaan qof walba oo wax bartay asaa loo baahan yahay ciduu u baahan yahay ma jirto marka ma jiri doonto in adeeraaba meel isku geeyaa shaqe bilaa qofkan si kasta oo kuu jecel yahay walaalka uu yahay hadduu meel ku geey shaqadii loogu talagalay in aa qabatid makuu qaban doono soo marka beri ka maalin isaadan kii meel ku geyna au ceebeynin waalidkaana aadan mataqaanaa u niijibinin adigana naftaada aadan u qiyaamin maanta jaaniska ah haysata inaad ka faa'iidaysato waxbarashada aad ka run sheegta saasaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada hadda soo baxayso